sabuuraddii cutubka afartan iyo saddexaad ilaahow ii garsoor oo dacwaddayda kala muddac quruun aan cibaado lahayn iga samata bixi ninka khayaanada badan oo xaqa daran waayo waxaad tahay ilaah xoogga ii ah bal maxaad ii xoortay dulmiga cadowga daraaddiis bal maxaan ula sii cabaadaa nuurkaaga iyo runtaada ii soo dir oo ha i hoggaamiyeen oo ha i keeneen buurtaada quduuska ah iyo taambuugyadaada oo markaasaan tegi doonaa meesha allabariga ilaah iyo ilaaha ah farxaddayda weyn ilaahow ilaahaygiiyow kataaradda waan kugu ammaani doonaa naftaydoy bal maxaad u murugaysan tahay oo bal maxaad gudahayga ugu rabshaysan tahay ilaah ku kalsoonow waayo weli waxaan ammaanayaa isagoo ah caawimaadda wejigayga iyo ilaahay